degmada eeldheer weliba iyo ku mid ada degmooyinka dhowaandeerti dowladda soomaaliya muddo kureed ah weliba intaas degmada unku jarne adeegyada bulshada sida caafimaadka walbarashada ganacsiga biyaha iyo guud ahaanba dhismayaalka kaabiyaalka dhaqaalaha degmada ceeldheer weliba hadda lagu hirgeliyey adeegyada caafimaadka oo dadka ku nool deegaankaasay baahi weyn oon qabeen hay-adda s r c iyana markaasay maalgeliday sidii xaruntaan caafimaadkae lan hirgeli lahaye si bulshada lanka adeega qaana kumid ee bulshada deegaanka iyo waliba iyo hodhawaayana xaruntan caafimaadka iyoona sheegeen in muddo iyo sugaayeen inay helaan adeegyada bulshada uusa caafimaadka unku horeeya halkan waxaa isugu yimid odayaashii degmada ceeldheer oo u dhan dhaqan iyo kusinoo degmada intaba u dhanaan halkaa isugu yimiday waxay rabaan inay u mahad celiyaan hay-adda s r c iyo hay-adaha deeqda bixiya inay u mahad celiyaan halkaa isugu yimideen ayakoo muddo laba sano iyo dhowrah marna lix kun oo kaar oo raashin deeqa lagu qaadahayo qaarna lacag lagu qaadahayo bixihayay hay-adaas abaalkeeda ayaan rabnay inaan halkan shir jaraa-id uga sheegno sida waxqabadkeeda iyo sida wax noogu qabatay ceeldheer sida wax uga tartay waxaan codsanaynaa galmudug iyo nimanka la yidhaah dowladda dhexe inay noo garab siiyaan hay-adaas waxna noola qabtaan waxaan rabnaa inaan halkaan ugu mahad celinno hay-adda la yidhahda somaali relief center oo loo soo gaabiyo s r c shaqadii ballaarneed ee muddada sanad iyo barka ku dhow ay u haysay degmada ceeldheer markii la joogay iyo markii laga qaxaba waxaan rabnaa inaan u sheegno dadka ku dhibaataysanaya degmada ceeldheer inay shahaada s r c shaqo badan ay u qabatay waxaan ognahay s r c inay qabatay laba siyaabood oo kale ah qaybta nutritionka iyo qaybta la yidhaahda reliefka reliefkana oo kale ahaa laba shay oo la kala yidhaha mobile mobile moneyga iyo foojfoojarka waxaan ognahay in muddo badan ee dadku qaadahayeen ilaa iyo haddana la qaato waxaa loo yaqaanaa mobile moneyga ee dadku usoo dhacdo dad ku dhow bisha hadda lasoo dhaafay sideed boqol lixdan iyo afar qof inay usoo dhacdeen mobile moneyga waxaan rabnaa inaan u mahad celinno mar labaad ma saddexaan u mahad celinna hay-adda s r c shaqada ballaarneed ee weysa bulshada waxaan rabnaa haddaan nahay odayaasha dhaqanka degmada ceeldheer inaan baaq codsi ah u dirno maamul goboleedka galmudug iyo hay-adaha deeqaha baxsha oo ay ugu horeeyaan w f b iyo unisef w f b waxay naga taageertay qaybta reliefka unisef waxay naga taageertay inay nafaqada ambasi somali nutrition caruurta ah inay nafaqeyso ee biscuitkii waxyaabii lahal maalaba ay keentay labadooduna waa mahadsan yihiin haddaan nahay odayaasha degmada ceeldheer waxaan u mahad celinaynaa hay-adda s r c oo wax badan wax badan wax badan noo qabata ilaa yoomana haadaana gacanta nagu hayda ilaa muddo badan oo sanad iyo laba sano ah ummaddan taakulayhayday amba xag nafaqo amba xag lacageed aada iyo aadaan ugu mahad celihaynaa
aada iyo aadow dadku yacni mataqaana ha uu soo naahay waxaan ka codsanaynaa hay-adaha kale inay hay-addaas la shaqeeyaan dowladda galmudugna inay la shaqayso si wanaagsan u garab qabtaan maxaa yeeley dadku asigoon yacni mataqaana tabaalaysanay ay garab qabato hay-addaasu hay-adaas marka waxaan rabnaa ayadana waa mahad celihaynaa waxaan hadda meeshaan mahad celin ballaaran uga celinaynaa hay-adda s r c oo isheek laba sano iyo bar nagu dadka tabaalaysan labada dhinacba wax badan uu soo qabatay waxaan ku ammaanaynaa sida hufnaanta leh hadirla-ida ah ay wax noogu qabatay waxaan kaloon ku ammaanaynaa adduunku hay-ada badan oo waxaa jiro musuq maasuq iyo balaayo iyo ummadda la daba kaco taas inay maanta ay beri ka tahay bannaanka ka tahay si wanaagsan oo waxqabad leh oo hagar la-aan ah inay wax noogu qabatay